askarigan ka soo goostay ciidamada dowda federaalk ee lagu soo tababaray dalka eritereya ayaa isku soo dhiibay wilaayada saleemi ee shabeellaha hoose askarigan oo lagu magacaabo maxamed ibraahim aadan waxa uu ka mid ahaa ciidamada dowda federaalk ee lagu soo tababaray dalka eritereya waraysi uu siiyey warbaahinta islaamiga alfurqaan ayuu kaga hadlay waxaa ku kalifay inuu ku biiro ciidamada dowda federaalka iyo halka uu tababar ku soo qaatay waxaana uu tilmaamay in loo sheegay in la geenayo dalka qatar balse laga dejiyay caasimada dalka eritereya ee asmara ugu dambeynna la geeyey xero tababar oo ku taalla halkaas waxaana loo sheegay in shaqaalo oo qatar oo koob adduun waardiyeynaya inaan nahay oo dhalasho qadariyaan aan qaadanayno ma fahan kadib waa un yacni waxaa nagala dejiyey lataray oo meeshaan tababar ka galnay wixii ka dambeeyey waa un sheeg tababarkaa soo dhamaysanay oo markaa imaaday kumaba daahin intaan ku qayb ka ahayn wallaahi markaa saasa naloo keenay aniga islamarkiiba waa ka baxayba oo maxaheeda ii sheegay kuwa una bishii toban maalmood oo fasaxan baa la iisoo raaciyey oo bishii markay dhamaatay tobanka maalmood oo fasax ayaa banaanka kusoo qaatay waa ku laabtay labaatan cisho meel daaranimo geeyey labaatan cishaa joogay isla markiiba waa ka baxa askarigan ayaa fariin uu diray askarta kale ee saaxiibadiisa awilka barbar dagaalamaya shisheeyaha isagoona ugu baaqay inay si soo dhiibaan waxaan dhihi lahaa maantay adduunya iyo akhre kala badan in maantay yani ii sheeg oo walaaleyna oo laa ilaaha ila allah taagan inta yani maqsadiina hordhigi laheedeen oo idinkoo difaaca u ah alo ka waanto intay goorgoor tahay inta la idinka aqbalayo toobabada ka toobaba keena ita haddii ay yani dhagaha ay ka furaystaanna haddii maalin dhagaha aan laga furaysanin unbaa imaanaysa sooma askarta dowladda federaalk oo kuwa maamul goboleedyad ayaa si raxraxan u soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo isaga soo baxaya safka shisheeyaha ee kusoo duuray dalka